Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa habeennimo jimco ah oo laba iyo labaatan ay tahay bisha nofembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada dhegeystayaal idaacaddeen aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ooaynu ku eegayno siyaasadda somalilan waxaanay u shaqayn laayeen murankan u bixilaayoo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku haysan jeclayta sidaa ku hayso ayay jeclaa tahay dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo xagge loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysa iyagiiba ansixiyey xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu oggolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbad uu shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u jeediyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan
waxaa kale oad maqli doontaan maqaayadaha shaaha laga cabo ee hargeysa oo maanta roobab awgood laga waayey shaah caddaysa qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaa maanta dib u bilowday duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi oo horey hakad uu ugu yimid kadib markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kenya oo ku muransan soohdinta dhinaca badda saraakiisha garoomada muqdisho iyo nairobi ayaa wada xaqiijiyey bilaabashada duulimaadyadan tooska ah iyada oo la fulinayo heshiiskii ay dhowaantan gaareen labada madaxweyne waa hogaamiyaasha dalalkaasi duulimaadkan tooska ayaa waxaa faa'iidooyin weyn ay ugu jirtaa soomaalida iyo dadka kale ee isaga kala goosha magaalooyinka muqdisho iyo nairobi oo markii hore lasii marsiin jiray garoonka magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya maarayaha hay-adda duulista hawada iyo saadaasha soomaaliya axmed macalin xasan oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha ka duulay qaar ka mida garoomada kaleeto ee dalka aysan si toosa u tegi doonin garoonka jomo kenyatta ee magaalada nairobi islamarkaasina ay mari doonaan magaalada wajeer madaxweynaha soomaaliya iyo waa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo midka kenya uhuru kenyatta ayaa afar iyo tobankii bishan kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi isku raacay arrimo ay ka mid ahaayeen in heer caadi ah lagu soo celiyey xiriirka labada wadan iyo sidoo kaleeto in kenya ay ogolaato in soomaalida aadaysa dalkaasi ay viisaha ka qaataan garoonka duulimaadyadii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobina si toos ah ay u bilowdaan
internetka ayaa ka dima dalkaasi iiraan iyadoo taana looga gon leeyahay in lagu cadaadiyo dadka dhigaya mudaharaadyada dowladda looga soo horjeedo oo hadda galay maalintii lixaad mas-uuliyiinta iiraanna waxay sheegeen in si tartiib tartiib ah ay u soo celinayaan adeega internetka dhowr goobood oo dalkaasi ka tirsan hay-adda netblocks ee fadhigeedu yahay dalka britain lana socota adeegyada internetka ayaa waxa ay sheegtay in boqol iyo saddex iyo toban saacadood internetka lala'aa kadibna hadda tartiib tartiib uu usoo laabanayo wakaaladda wararka ee iiraan ayaa sidoo kaleeta sheegtay in mas-uuliyiinta iiraan ay si tartiib tartiiba u soo celinayaan adeegii internetka ee dhowr meelood oo ay ku jirto hormusgan oo ah meesha ay ku taalo dekadda weyn ee bandar cabaas madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khadka telefoonka wuxuu kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan shalay oo khamiis ahayd isagoo uga mahadceliyay dadaalada ay islaamabad ku fududeynayso sidii loo sii dayn lahaa laba qof oo reer galbeed ah oo lagu afduubtay afghanistan wada sheekaysigan ayaa yimid kadib markii talaadadii ay iswadaarsadeen maxaabiistaasi oo keentay sii deynta kevin king oo u dhashay dalka maraykanka iyo sidoo kaleeto tomthy john oo isna u dhashay dalka australia oo labadaasi ka ahaa macalimiin jaamacad islamarkaasina ku taala dalka afghanistan oo ay taalibaan sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii afduubteen iyadoo markaasina muddo saddex sano ah la sheegay in ay dalkaasi ku sugnaayeen bakistan iyo afghanistan xuduudooda qaan ayaa dhinaca kaleto xaqiijiyey sida bakistan ay uga go-an tahay nabadda ka dhalata afghanistan iyo hanaanka dib u heshiisiinta oo keeni karta xasilooni siyaasadeed qoraal ka soo baxay xafiiska ayaana lagu sheegay ra-iisul wasaarahaasi in labada hogaamiye ay isku raaceen sii wadidda wadashaqayntooda si hore loogu qaado ayaa layiri ujeedooyinka ay wadaagaan labadan wadan
dacwad oogaha ugu sarreeya israel ayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu waxa uu ku soo ogay dacwado la xiriira laaluusha khiyaano iyo kalsoon lumin dacwadahan ayaa waxaa xuduntoodu ay tahay eedeymo ku saabsan in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisaba ay qaateen dheeman sigaar iyo khamri qiimahoodu uu dhan yahay laba boqol iyo lixdan kun oo dollar iyo hadiyado kaleeto oo ay ku bedesheen iyaga oo fulinaya dana siyaasadeed netanyahu ayaa sidoo kaleeto lagu eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey hay-adaha sharci dejinta ee dalkaasi isagoo markaasi matalayay laba shirkadood oo warbaahineed taasoo uu dhaafsaday in warar wanaagsan laga baahiyo waa markii ugu horreysay taariikhda israel oo ra-iisul wasaare xafiiska fadhiyo lagu soo ogo dacwado la xiriira eedeymo dembiyeed netanyahu oo israa'iil hogaaminayay saddex iyo toban sannadood ra-iisul wasaarena ka ahaa ayaa baaritaanka ka dhanka ah waxa uu ku tilmaamay isku day afgembi
habeen wanaagsan dhammaantiinba idilkiinba aan iraadee dhegeystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa washington aan ku bilownay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james swan oo shalay khudbad ka jeediyey golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay in baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada kadibna dib uu sharcigaasi ugu sameeyo xisbiyada bisha diseembar waxaa kaleeto oo uu sheegay in muhiimad ay leedahay in la furo masraxa siyaasadda islamarkaasina ay dadka fikirkooda dhiiban karaan islamarkaana ay iyagu ka hadli karaan aragtiyahooda khudbad uu jeediyey waxaa warbixintan nooga diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
james swan ayaa khudbaddiisii ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeeyey isagoo iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobey ka siiyey soomaaliya saddex bilood ka hor isaga oo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi Somalia remains on the path to debt relief, with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support.
soomaaliya waxa ay u jeesatay in laga cafiyo deymaha qiimayn wanaagsan oo dani ugu jirto ayuuna sameeyey ururka sanduuqa lacagta adduunku qorshaha horumarinta qaranka ayay dowladdu samaysay ciidamada dowladdu weli waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose dhinaca diblomaasiyadda madaxweyne farmaajo iyo dhigiisa kenya uhuru kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay gaadheen heshiis ay doonayeen inay caadi kaga dhigaan xidhiirka labada dal james swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi After more than a year without effective cooperation between the central government and key wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad jirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guulaysto hadafyada qarameed ee soomaaliya hogaamiyeyaasha soomaaliya waa inay si deg deg ah u soo afjaraan khilaafkaasi waxa uu sheegay master swan in si loogu guulaysto ajandaha soomaaliya ee sannadka labada kun iyo labaatanka ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states. between the executive and tani legislature.
waxa ay qayb ka noqon doontaa wadahadal iyo isu tanaasulid dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore hogaamiyayaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba james swan waxa uu ku ammaanay inay dowladdu xaqiijtay inay dhaqaale u qoondaynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka maadaama oo ay doorashadii soo dhowdahay master swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu in ay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan in la helo warbaahin madax bannaan dadku abaabuli karaan inay kulmaan socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan waxaa kaloo ugu baaqay dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka waxa aanu yidhi I call on all political leaders to act with responsibility. to waxaan ugu baaqayaa hogaamiyayaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto ka fogaadaan rabshadaha ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay-adaha ensure qaranka violence And to protect the integrity of national institutions.
master swan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada waxaase uu hoosta ka xariiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday jubbaland bishii ogost ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama waxa aanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xaliyo james swan ayaa mar uu soo hadal qaaday somalilan waxa uu sheegay in hargeysa iyo muqdisho xooga saaraan baahiyaha shacabkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi We urge authorities in both Mogadishu and Hargeisa to focus on the needs of the population and to remain.
hargeysa iyo muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal iyadoo la filaya in doorashooyinka baarlamaanka somalilan la qabto sanadka labada kun iyo labaatanka hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyatalqowlka iyo xuquuqda aadanaha It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
ugu dambayntii master swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey inuu soo dhoweynayo dadaalada ay ciidamada amisan iyo soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta soomaaliya
warbixintii uu noo soo jeedinaya wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ee xogayaha qaramada midoobey u qaybsanihiisa arrimaha soomaaliya james swan uu shalay shirka qaramada midoobey uu uga hadla ayay taasi ahayd
haabtana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda somalilan gaar ahaana muddo kororsiga iyo dib u dhacyada doorashooyinka ee soo celceliya muranka siyaasadeed ee xukuumadda iyo mucaaradka waxaa hargeysa lagu soo diyaariyey wariyahana khadar maxamed cakule
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka falanqaynta jimcaha waxaannu toddobaadkan kaga hadlaynaa muran siyaasadeedka ku soo noqnoqda somalilankaasi oo qiyaastii tobankii sane ee u dembeeyey marba si u dhacayey laakiin ujeeddada guud iskaga mida waxaana barnaamijka marti iigu ah maxamed jaamac axmed waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada waxaase uu miiska ku fadhiya oo doodan uu kaga qaybgelaya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye waxaa ku xiga xildhibaan xuseen axmed caydiid waxaa isaguna uu miiskan ku fadhiya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee waddani labadooduba waa sharci yaqaano waxaa unaga mahad celinayaa wakhtigooda maadaama komishanka ama guddiga doorashooyinka laga hadlayo waxaan ku casumay barnaamijka guddoomiyihii ugu horreeyey ee komishankii ugu horreeyey somalilan sannadkii labadii kun iyo labadii cabdilaahi cabdi xaaji cumar oo cabdilaahi jawaan loo yaqaano ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka falanqaynta jimcaha ee laantaafka soomaaliga ee v o e in kasta oo muranku heerar kala duwan uu soo marayey laakiin waxaa toddobaadkan ugu dembeeyey uu cirka isku sii shareeray markii mas-uuliyiinta xisbiga waddani ay ku baaqeen in kulan ay isugu yimaadaan taageerayaasha xisbigu xarunta dhexe ee gobolka marooti ee uu xisbigu ku leeyahay haddaba su-aasha ugu horraysa waxaan siinayaa xuseen axmed caydiid n xuseen maxaa keenay iminka inaad ku baaqdaan isu soo bax waxaanu dee la soconnaa horta sannad iyo badh ayaa doorashooyinka dib inooga soo dhaceen muran siyaasi hoo taagnaa darteed murankaa waxaan u nisbaynayaa dadku hadday shaqo galaan oo doorasho la galo waa la dhaliili karaa cidi waxbay ka tirsan kartaa iyadaa la soo jeedin karaa waa wax la eegi karo oo dee laga gungaari karo xeerkaa tilmaamay waddada loo marayo arrintii berigaa doorashadaa ka soo bilaabantay ee saluugaas yimi ee komishinku inuu dhinac noqday lagu eedeeyey ee madaxweynaha loo gudbiyey ee aanu madaxweynuhu marin waddadii xeerku tilmaamay ee ahayd inuu guddi madax bannaan u xil saaro oo waxay la timaado soo hesho riboor warbixintay keento uu ku go'aan qaato sanad iyo bar madaxweynuhu taasu diidana ninka la leeyahay dee waa loo wuu u exday komishinku waa isaga waa madaxweynaha komishinkii maanuu beri yeelin aadiina kuma laguma caddayn ha jooga meesha uu bay noqotay murankaas wuxuu inaga qaatay iyo siduu madaxweynuhu u dul- u hortaagnaa ee qodobkaa uu u diidanaa qodobkaa tilmaamaya marka arrimaha kor ku xusan waa marka lasoo eedeeyo la dareemo waxaa madaxweynuhu magacaabaya guddi baadhiseed oo ka soo warbixisa si uu ugu go'aan qaato eeg markaasaa ina xabniyey ma garanaysa sanad iyo barba inaga qaadaysa siday doontaba ha noqotee layna soo dhexgeli la dhammee heshiis baa lagu qoray nooshin baa lagu heshiiyey in bal komishankiina la bedelo ka dambena la kordhiyo oo laba xubnood lagu daro oo labada mucaaradkaa loogu daro beesha caalamkaa inugu dhexdhexays- inugu dhexdhexaadisay madaxweynuhu markaaba niyad wanaag madaxweyne muuse biixi niyad wanaag kama ahayn waayo xeerkaa soo maray shan wax ka bedel oo hore wax ka bedelkii lixaadee uu samayn lahaa madaxweynuhu wuxuu yidhi xafiiskayga ka bixi maayo baarlamanka halaga halaga halaga halaga gudbiyo saxeixiisuu diidayey inuu ka muuqdo oo dabeedna uu i- ku yeesho saameyn ku yeesho mudanayaashiisoo bahalkaas ku horgalo golahaba iyadoon la gaarsiin waa tii la dilay kulmiyaa dilay ma garanaysaa mooshinka L- waa la liqay haddana beeshii caalamku ku maslaxday xisbiyada mucaaradka in doorasho lagu galo aqbalay kii cusbaayaa lasoo xulayey ee ay ahayd wixii marankii horo keeno dhan inaanu ka hadhno afartii jihee laga soo xulayey xaggii guurtida iyo labadii xisbi mucaarid saddexaasba way iska ilaaliyeen wax muran keena inay inay inay keenaan madaxweynahay ka dhalatay madaxweynahay ahayd inuu ku ilaaliyo xubnaha kale inay wax shuruudaha buuxiyey ilan tiro uun maahe shuruudaa la socda anigoo kale iyo kaadaaran dhamaysto anigoo kale dee inuu ogolo xeerku ee kada qof walba uma ogolo xeerku anigaygana uu inuu ogolayn waxay haddii aniga laysoo qoro dee inuu madaxweynuhu agu ugu celiyo siduu ugu celiyey xubintii hore ee gudoomiye golaha gurtigu labadii xubnood ee uu soo xuray hore siduu mid ugu celiyey xubintii foosi loo odhan jiray ee weliba laba munaasabadood madaxweynuhu uu ka sheegay inaanu wuxuu ku celiyi jirin oo ku ixtiraamay ee foosi hadlay waxaan ka wadaa waajibaadkiisa ahayd laguma dhalilayo madaxweynaha waajibkiisa ahayd xubintu uu arkay inaanay buuxinayn inuu celiyo laakiin taa macnaheedu maaha kuwiisa inaanu ku eegin shuruuda maaha dee xubno aanu shuruudihii ku eegin xubno aanu heshiiskii ku eegin xubno murankii hore mid ka soo hadhay anigoo sh- ixtiraam u haya inanta oo sharaf inan sharafla ay tahay haddana waxay ka mid ahayd komishan la eedeeyey oo aan arrintoodii la baarin uu madaxweynihiis hortaagay in la baaro oo aan lana beri yeelin waxna lagu caddaynin ee kada lixdii hore dembi kuma hadhin oo iyadu beri kamay noqonin waxa lixdii kala reebay baa iyagana reebaya ma ogta xubnihii kaleo dhan wuu iska ilaaliyeen madaxweynuhu wuu keenay markaa murankaa maanta madaxweynahaa soo kiciyey golaha geyntiisii baa timid ma aha uun madaxweynuhu inuu dayidhaa golaha iyo maxkamadee isagaa ah sharci ilaaliyaha koowaad ee dalka isagaa ah oo inaaliya ahayd oo horaa loo ilaaliyeyo maxamed xaashi cilmi guddi diiwaangelineed oo u horreysay balaadaadar ma waan waan waa waa reference wixii la maray waddadii la maray baa sharci noqota maxamed xaashi cilmi waa la celiyey beri guddi diiwaangelineed iyo commissioner ahayd mooyaane kii ugu horreeyey komishankii xigay labaad ilhaan maxamed jaamac baa laga celiyey oo daahir riyaa la celiyey oo xisbiga kulmiye soo soo diray komishankii maxaan ku rahdaa afraadee imaka xilku ka dhammaanayo waxaa laga celiyey maxamed cismaan fadal oo ay soo xisbiga wadani soo diray waxaa lagu celinayaa waa xisbi baad ka tirsan loo aanaynaya madaxweynuhu imaka kanuu celiyey xisbi wadani buu aanayey baladeegada kuwiisa marka loo aanaynayo qofkii kaambeynka ku soo dhaweynayey qofkii ololaa u soo dhaweynayey qofkii kulmiyeenu lahay hortiina ka ahaa markuu qorayo madaxweynuhu dee markaa baleeg murankii halkaasuu dee ka abuurmaya maxamed jaamac n n waad maqlaysaa oo degeysanaysay maxaad ku jawaabaysaa waxaan ku jawaayaa bismi illahi raxmaan raxiim horta een, xisbiga wadani waa xisbi qaran oo xuquuqaad badan leh oo sharcigu siiyey lama diidana tallaabada ay hadda qaadeen ee ay dadka isugu yeedheen arrin ku xidhan komishin la ansixiyey ma aha eh waxa weeyaan waa mid siyaasi oo isagu awooddiisa horta uu ku eegayey bay ahayd sharcigana wax ka baxsan bay ahayd waxa weeyaan qodobka tobnaad ee xeerka konton iyo kow baa tilmaamaya nooca isu soo baxa ah ee la samayn karayo iyo sifaha loo samayn karayo haddii ay iyagu doonayaan oo sharciga ilaalinayaan waxay weydiisan lahaayeen in ay tagaan xafiisyada ay khusayso oo ay weydiistaan inay dadka weynaha ku shirmaha xaruntooda shir bay ku qabsan karaan shirarka cidda ku qaban kartana waa la yaqaanaa guddida fulinta hogaanka waa la yaqaanaa tiradaas intay tahay laakiin intaan mikrofon qaato haddaan idhahdo dadka weynaha somalilan ee caasimadda ku nool ee ayidsan xisbiga wadani ha isugu yimaadeen berita xarunta xisbiga waa la garanayaa inay fawdo tahay waa la garanayaa inaanay shir xarunta ka dhacaya ahayn ay mudaharaad tahay mudaharaadkuna sharciba u baahan yahi horta wax weyn taa way ka baxeen arrinta uu ka hadlayo ninka la yidhaahdo xildhibaan xuseen ka hadlayo ee la xidhiidha commishinka labaa isaga khaldan maantaynu joognaa xubinta commishinka ah qodob baa tilmaamay labayo toban la yidhaahdo shuruudaheeda iyo waxa lagu xulo sida loo soo xulaya cidda soo xulaysa iyo inta ay marayso cid baa soo jeedisa cid baa loo soo gudbiyaa golaa loo gudbiyaa guddi buu hortagaa golaa ansixiya ama diida maalinta uu qofkaasi noqdo qof golaha wakiiladu ansixiyo xuseen ka mid yahay waxa weeyaan xuseen hadda oo aynu fadhinu dastuurkii jabiyey hadda oo aynu fadhinu xeeroosaadkii jabiyey golaha waxa weeyaan inta badan baa inta yar baa inta badan u hoggaansantaa go-aanka golahayiga wakiilada ka soo baxay oo aanan anigu u codaynin waan ku khasbana waan ku gowracnay waana ilaalinaya waana ku doodaya inuu yahay go-aan jiro sharciga waxa weeyaan wuu fadhiyey go-aankii golaha ku ansixiyey riiraac riiraac waa la soo jeediyey cid baa soo jeedisay waxa weeyaan golaha loo soo gudbiyey guddi baa loo soo jeediyey iyagoo isku soo raacay bay soo wada gudbiyeen oo golaha waxay idhahdeen wuu u qalmaa in la ansixiyo waxa weeyaan golihii baa la hor keenay golihiina wuu ku qancay inuu la ansixiyo oo uu qalmo oo wax allaala wax dhibaata ayaana jirin saasaa lagu ansixiyey horta maantay ta halkuu taagan yahay aynu taagannahy waxaynu taagannahay qodobka saddex iyo tobnaad oo ah sidee buu qofku ku waayi karaa xilka komishinkaah wuxuu ku waayi karaa shuruuda halkaa ku qoran oo ah dee horta ha shaqeeyo marka uu shaqeeyo waxaa soo baxaysa barshaalatigiisa barshaalatigiisu markaas soo baxaysaa markaasay iman kartaa inay cidi ka dacwooto markaasaa la odhan karaa musuq maasuq iyo eexbu sameeyey markaasay dacwoon karaan markaasaa la marin karaya waddadii iyo shuruudihii laakiin xubintii oo beri ah oo la ansixiyey oo muwaadina oo xaq u leh shaqadan inay qabato dee waxa weeyaan madaxweynuhuna kama noqon karo isnama kama noqon karo in yaraan ka gudbo xuseeno cabdilaahi horta inuu idiin imaada laakiin laakiin mid baan walba idinku dardaare haynaga qofaynina hanay naga kooxaynina doodda waxaan doonaynaa dhibaatooyinka muranadan siyaasiga maaha komishonkoo qura laakiin murankan siyaasiga laba kun iyo sagaalkii bishii sebtembar labiiyo tobankeedii sidan oo kale ayaa xisbigii mucaaradka xilliga ahaa ee kulmiye banaanbaxu samaynaya xilligaasoo daahiryaala madaxweynihii isla doorasho dib u dhacday baa laga mudaharaadayay toban sano kadib halkii baa la jooga marka waxaan rabnaa inaynu dadka ay wax naga dhaxlaan oo u iftiimisaan sharciyaqaanana waatiin xildhibaanana waatiin labadii xusbiye muxuu ahay mucaaradka iyo muxaafidkana waa ka socotaan inaad kor eegtaan baan doonaya guddoomiyii ugu horreeyey guddigii doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji cumar cabdilaahi markaa si gaara ugu noqoto hay-addan komishanka bal dadka in yar u sharax miyaan ahayn hay-ad madax bannaan bismi illahi raxmaan raxiim way tahay hay-ad madax bannaan anigu waxaan jeclahay labada xisbi dee dood bay leeyihin oo ninba aragti bay leeyihin oo ay ku hadlayaan laakiin waxaa in la mideeyey ee qof walba ku qasaba waa xeerarkaa lagu heshiiyey ee yaalla ee dalka u dejisan waxa weeyaan komishinka doorashadu waa hay-ad madax bannaan waa hay-ad qaran waa hay-ad garsoor waxa weeyaan toddobada xubnood bay ahaayeen toddobada xubnood ee markaa qaab lagu soo xulaa jirta qaabkaas shuruud buu leeyahay low lambar tubanti labadii kun iyo kow ayaa caddaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday saddex madaxweynaha keenayey labana ururada mucaaradka markaa in magala xisbiyada mucaaradkaa keena lamana guurtida toddobadu saas in magala sidii ay ku socdaan waxa weeyaan marka lasoo xulo shuruudaha qofku reebaya oo ka mid inaanu xil qaran oo weyn hayn xil qaran inaanu hayn inaanu shaqaalo dowladeed hayn inaanu dalka jumhuuriyadda dowladda meelle kaga jirin wakhti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood labadii bilooda ugu dambeeyey inaanu shaqaalo dowladeed xilka ahayn mushaharna aanu qaadan annaga komishinkayga markaa nin baa lanaga reebay shuruudahaasi qabteen haddana afar iyo shan iyo afartan cisho kadib baana laga daba keenay waxa weeyaan markaa markay ku soo ururaan madaxweynaha loo qoraya madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa le golaha wakiilada ee labadan mudana ka tirsan yihin anigoo qadarinu haya aad baan maanta runtii uga xumahay inay iyagoo labadaba waa laba garyaqaan kii aanu ku soo saaray wakaa imika waan soo qaatay two thousand five parliamentary electionkii waa kii go-aankii waa tii riboodkaana ka qoray kanna waxa weeyaan kii hay-adihii markhaati furka oslo university eh, norway eh, markhaatigii ka yimid ay qoreen labadaasaan tusaalahaan usoo qaatay waa xubnihii ugu dambeeyey anigu aan aad ugu hanweynaa labadooba tartankay ku jireen Waxa- waxaa ku jira ilaa dhowr iyo soddon lix iyo soddon jaamiciina oo dhalinyaro u badan marka runtii waxa weeyaan waxa weye waxaa baarlamaanku geeyo qasab bay nagu tahay baarlamaanku wuxuu leeyahay marka loo keeno madaxweynuhu guddoonka u gudbiyo waxaa loo gudbinaya guddigii kala eegeysa ee kala reebaysay guddigaasi markay eegaan shuruudihii way reebayaan ninkii aan u qalmin waata imikaoo kale miyaan la odhan karin Oo soo reeri wada.
imikaoo kale reeri reerihiibaa door kule oo waan kuu soo wadaa reeraha reerana waan difaacayaan.
kuusoo waan kuusoo waan kuusoo wadaa waxaa nasiib darro ah doorashooyinka ugu horreeyey waxay noogu hagaagay saddexii doorasho horaa la amaana aanu qabannay qabiil baan jirin iminka xisbi iyo hab dimuqraadi ahayd saddexdaa urur- lix urur baa lagu tartamay markii saddex xisbi ahayna saddex xisbaa lagu yara qoys baa saddex ruux oo saddex qoys saddex xisbi u kala jiray nasiib darro wixii qabiil bay naga galeen qabiilkuna ma laha iyo xisbi siyaasi ah in la kala- wadama iyo badrool marka waxaad arkaysaa waxay ku dhex dhacday wixii hogaankii xisbiyada iyo xukuumaddiiba inay ku dhex milmeen reerihii reeruna dunduma haddaad imika tira dundumo dhoobo ka maydh miyay dhammaanaysaa soo socon mayso waa basashaa la dhilayo way ilka waxaan daawanaya xalay toyada loo hanj- loo jawaabayo beela ku taageerayaan buuri madow hadalkiisi oo leeyahan beesheeda raacsan laguma adyadoon karo haddaan naga aamusina waxaasaan samayna xisbiyadu inay halkaa dadka gaarsiiya waa nasiib darro waxaa iyana tusaalelan ka hadlaya wixii xajiin keenaya marka xubnaha la xulayo madaxweynaha ahaado xisbi ahaado in layska ilaaliyaa wanaagsanayd laakiin mar hadday dhacday sharcigaa loo footeeyey ee lagu ansixiyey waa in loo hogaansamaa ciddii aan ku qanacsanayn waa inay maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare waa inay u qortaan hebel way duraan hebel baanu diidanay waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku diidanay markaa taasay ku ansaxaysaa baan doonaya inaan siiyo en, xuseen en, adoo soona urinay halkaad ku darsanaysay lakiin su-aasheed waxa weeye en, yayna si gaara commission u qaadanin golayaasha dastuurka wuxuu siiyey idinkiina fadhiya wuxuu idin siiyey shan sannadood madaxweynaha wuxuu siiyey shan sano golaha deegaanka shan sano guurtida sidaasii la mid a laakiin waxaa muuqataa golo kastaa inuu si dhaqana inooga noqoto inuu muddo dhaafo miyaan la odhan karin waa lagu dadayaa inta kale dhuuxa muranka siyaasiga wuxuu ku qotamaa inaanay xeerarkii doorashooyinka la xidhiidhay lagu dhaqmayn oo madaxweynihii sideed sano fadhiyaan een ugu dambeeyey madaxweynihii ka sii horreeyey sideed sano isna fadhiya ama sagaal sano marka taasi miyaanay la odhan karin waa waa rukunka een, soo celcelinaya muran isku nooca toban sano kadib xuseen broseeskii buu maray oo guddi buu maray oo guddigii baa shuruudihii tiri wuu buuxiyey oo gudbisay oo dabeedna golina sidaasuu ku ansixiyo sidaasuu fir ku noqday iminka haddaan xisaab isu geygiiso oo aad meel dhexe ka soo qalado oo aad si weliba uka- ukasa u qalado oo dabeedna natiijo natiijadii ka waduwani soo baxdo oo tidhaahda taasuun baan ku xisaab qaadanaya natiijada ayaan ku xisaab qaadanaya halkay ka qaladantay in lagugu celiya dee fiican ma garanaysa waayo xisaabtan waa de waa wrong iyada khalad ah ma garanaysa jawaabtan soo baxday waa khalad oo meel bay ka soo qaladantay guddi hoosaadkaa waxa ka soo baxay warbixin beena go-aankii golaha iyo xildhibaanadiina waxaa lagu meelmarsiiyey oo lagu jujubay mar haddii guddida ay go-aankeedii sidaa yahay ha loo codeeyo qofaan shuruuddii buuxinaynu wada ognay shuruuduhu waxay tilmaamayaan qodobka saddex iyo tobanaad faqradiisa shanaad waa inaanu ka mid ahayn urur xisbi siyaasida urur oblig xisbi siyaasideed kana madax bannaan yahay bal hadda eegada hadda kana madax bannaan yahay wey ereygaa kada max- madax bannaanida ah ninka ololeeyey ee xisbina uu ololeeyey ee weliba hadallada laga haya ay ka mid tahay doorashadan maahee ta dambaanu wadani soo baxayn ta dambe ayaanu wadani soo baxayn laga hayo quranteo la hayo isagoo hadlaya codkiisii kaa ka hadlayeela kulmiyeenu nahay madaxweynuuna hor fadhiyo isagoo la kulmiyeenu nahay ee ololaynaya xubintaasi shuruuddii bay buuxin maadaama shuruuddaasi maqan tahay eegada golaha la horgeeyey golaha la horgeeyey wuxuu ku bineeyey shuruuddaa ayuu ku bineeyey go-aankiisii waxna waa u heliyeen kale oo ay ka wada warhaysaan dabeedna dee wax kastoo baadila wixii lagu saleeyaana waa baadil waa nal and void baan qabaa waayo xubinta aan shuruuddeedii buuxina ee aan weliba aqoon la-aan loo ageynay iyadoo la arkayo iyadoo la hor keenay iyadoo la tusay iyadoo tuu madaxweynuhu celiye ay ka dardar badnayd ka dardar badnayd oo ka kaambey badnayd eega daadeer haddana meelmarinteedu qaarna saa lagu celiyey dee ma ahayn shuruud la elaysan tan kale yihin u soo oo inoo horeysa.
dhuubatay maaha Waayo.
marka waxaan qabaa maadaama shuruuddii ogaan loo jebiyey waa shuruudda lagu eegi lahaa hadduu jebiyo marka dambe haddaana marka hore jebin maxaa lagu eegaa haddaana marka horeba jirin maxaa lagu eegaa way soo gudub tan dambe waxa Su'aasha weeye dambe.
tan dambe waxa weeye waa dhab oo doorashooyinkaa dib u dhacayaa geedi socodka dimuqraadiyadda waxay ku yihiin halis way ina burburiyeen labaynu magac ku lahayn nabadgelyada iyo geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyinku kow ka yihiin ayaynu laynugu ammaani jiray laynugu majeeran jiray oo aynu kaga duwanay afrika inteeda badan iyo- iyo wadamo badan oo caalamka ah tii meesha way ka baxday anugu taa inta badan sababteeda waxaan saaraya waa komishanka doorashooyinka qaranka u xilsaaran doorashooyinka horta waana hay-ad ha madax bannaanaatee hay-ad xukuumadeed weeye shaqadeeda iyo maxaanku dhahdaa arrimaheedana ku ilaalinteeda madaxweynuhu siduu hay-adaha kale ee xukuumadeed ugu ilaaliyo ku ilaalinteedu leeyihi inay gudato xilligeeda si timely ah dhaqaale haddii laga doonaya isagaa laga rabaa oo dee wixii kaga baydha isagaa taalla xisbiyada uma taallo wixii caalamku inugu caawiya waa halkeeda wixii ta- bal hadda dhegeyso.
kuwi ay u qabanaysay is yidhi walaa ahayd hadday heshiis noqon waayeen meena qayb ka midaan qayb ka iisu taasna waa tan horena kaaga soo hadlaan kuri madaxweynaha ku eedaysnaa oo murankainagu dheereeyey waaye bismillahi raxmaan raxiim arrinta komishanka haddaan intaa axmed een, xuseen axmed ka daba tago cidda doorashada diidan ee ay doorashadu u qabsoomi la-dahay ee ay ka suurageli la-dahay waa waddani sababta waxay tahay doorashadii baad ogeyd golihii een, een, madaxweynetooyada komishinkay diideen mar labaad baa la yidhi doorashadii hala qabto komishinkii bay diideen iga bedela waa laga bedelay kii labaad bay diidan yihiin miyaad maalin kale eeg madaxweynuhu wuxuu kom- kom- wuxuu- wuxuu diidey wax- waxay diideen waxaa la yidhaha wuxuu keenay madaxweynuhu saamigii waxa la yidhaahdo dumarka wuu keenay iyagoo ka hadlaya maad aragta weligaa dadka laga tirada badan yahay iyagoo ka hadlaya maaragta inantii keliya haydee ku jirtay sababtay u daba socdaan waa xidhiirka ka dhexeeya iyaga jendaralka oo dhibaato ah oon meesha olwi okay waxaa la yidhaahdo madaxweynuhu wuxuu sameeyey een, hulmihi wuxuu sameeyey dumarkii waxaanu komishinkii baan keennay saamigii waa la waa la- waa la fulinaya hadda golo hor yaallaa waayahay intaa waxa weeyaan wuxuu ku xoqanayaa doorashadii baa waddani ka baqayaa haba yaraatee or qof waxba ma bedelo sideed toddoba xubnood weeye qof wax ma bedelo doorashadii ma qabsanaa go-aanku waxa weeyaan waa guddi waa juuri go-aan baa waa collective go-aankoodu waxa weeyaan qof wax ma bedelo ma samaynaa doorashadii ma ogola waa kow doorashada dibadhaceeda waxa weeyaan way kala duwantay marka koowaad horta awooddeenna dhaqaaluhu qayb bay ka tahay isma maamullee waa layna maamulaa dhaqaalaha aynu ku bixinna innagu haddaynu haysanno maalintaynu doonno intaynu go'aansanno ayaynu iska bixin karnaa iskuma filin waa layna maamulaayo caalamkaa lug inagu leh lug siyaasadeedba oo dee caalamku leeyahay waa inagu jirtaa waa taas waa qodob qodobka labaad bisay la'aanta axsaabta oo hanan kari waayey maandaydkii la siiyey ummaddu siisay oo qabyaalad iyo reera ku dhex milan oo maalinba maalinta la yidhaha doorashaha la qabtaba waddani intuu tago boorama wuxuu odhanaya saamigii maxaa ka yeesheen dabadeedna waxa weeyaan jiq bay noqonaysaa reerba halkaa u boodaya waxa weeyaan mushkiladda taagan ee ugu weyne waxa weeyaan bisay la'aanta axsaabta oo aan u bislaanin waxa la yidhaahdo inay hantaan wilaayaddii iyo n- d- d- wixii la siiyey een- een, mandatekii la siiyey inay ummadda ku matalaanoo iyaga talada ka go'do reerihii baa gacanta ku haya iyaduna waa qodob kale waxaa kale oo iyaduna ah qabyaaladda oo iyaduna mushkiladeeda leh oo waxa weeyaan axsaabtii waxay u abaabulan tahay reer haddii lagu yidhaahdo ma waddani baa tahay waa lagu garanaya reerkaa tahay haddaad lagu yidhaahdo ma kulmiyaa tahay waa la garanaya reerkaa tahay haddaad tidhahdo ucid reerkaa t- macnaha waxa weeyaan in yaroo ilaahay uun dee daayey mooyaane oo dee dad sharaf le dee dadku ma wada xumee oo axsaabta ku kala jiraa way jiraan laakiin dadka u codeeya ee beyska u ahi waxay noqdeen reero ilaa taa laga gudbo oo reer hebel baa meesha haysta madaxweynuhu uu noqdo madaxweyne jamhuuriyadda somalilan leedahay uu noqdo oo loo arko oo aan u arag waxa la yidhaahdo qofku inuu yahay madaxweyne reer hebelah waxa weeyaan mashaakilku wuu taagnaanayaa doorasho la qabtaana dhibaatay dalka gelinaysaa waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay oo golahu diyaariyo wixii xeerar ahaa waa saami qaybsiga saami qaybsigana waa laga heshiinayaa badda ku beegan ku- ku duuban waxa weye waa ta reeraha reeraha waynu ka furfuraynaa laakiin waxa weeye maanta hundred percent doorashooyinka waxaa diidan intii door- dowladda cusub la magacaabay waa waddani oo ku duuban waxaa la dhahda khadar ha la bedelo cabdillaahi ha la bedelo war khadar iyo cabdillahi guddi bay ka mid yihiinoo waxa weya waxba awood ma laha laakiin maxamedow sida iminka xuseen ku doodayo haddii xubintii laga shekiyey ama hadal ay soo qaaday een, hadal ay yidhi iyo xu- een, caddayme loo keenay een, idinku xusbi ahaan maxaa ku faraysaan muranka miyayna ka wanaagsanayn inaa markaa xubin kale oo isla halku ka soo jeedo ka soo jeedo oon eedaysnayn keentaan horta waxa weeyaan xeerku rabitaanka qofka maaha waxa weeyaan xeerku wuxuu leeyahay waa in aanu u haynin xisbi ama urur wax xil ah wax allaala wax xilahoo u hayaana ma jirto waxa la yidhaahdo wax xubin ah oo maanta xisbigaa ah waan ka aamusnaacay cabdillah xuseen wax xil ah oo uu cid u hayaa ma jirto qofku wuu aaminsanaan kara xuseen wuxuu ila ahaa kulmiye wuu ka tegey wuu- ma aaminsana wuu ka tegi karaayo siyaasaddaba intuu ka baxaba halkaa istaagi karaa muwaadin ba halkaa taagan buu noqon karaa sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninkaasi waa muwaadin xaq u leh inuu shaqadaa qabto wax shardi oo ku jabanina ma jirto
halkeenu kusoo dhawaad laakiin aan siya cabdilaahi anigu dhex geli maayo muranka maaragtay labada xisbi ka dhexeeya waxaan se ka hadlayaa wax baarlamaan ansixiye imika waxaa la sheegay baarlamaanku waa hay-adda ugu sarraysay sharci deji dalka baarlamaanku markuu waxa ansixiyo oo isku raaco dee waa sharci buu noqonaya waxa weeyaan haddii taa la saluugsan yahay dee lama yar waa afkay ka weynta in la yidhaha baarlamaanku wuxuu ansixiyo waa xaaraan waa in maxakabadda la dagaa xeer baan leenay maxakabadda xisbigii hadduu ay ka dacwoonaya amba qof maxakabadda dastuuriga ama maxakabadda sare ayaa burin karta wixii loo hayo in kaa la mariyo waay su-aal baan doonaya cabdilahi waad weydiinen kaa la mariyo ade dalkeenu isqaan ku tahay foolxumana way nugu tahay waay su-aal baan doonaya ku weydiin Eh, hay weydiin haddii ay maalin walba toban sano kadib halkan oo kale waa la mudaharaaday laba kun iyo sagaalkii Waan ogaa.
xisbiga kulmiya mucaarida mudaharaaday Waan ogaa.
cabdiraxmaan oo gudoomiyaha xisbiga wadaniga golaha wakiiladu gudoomiyaha wuu la socday ucid baa la Kulmiye socday.
waxa dee.
labada xusbiba saasay mayla xusbiga ucid buu ahaa saasay labada Ah, markii xusbiga hore mudaharaad kulmiye ku baarlamaanka ahaa.
ahaay maanta toban sano kadibna waa la mudaharaadaya ma mudaharaadaysaan iyo waan mudaharaadaynaaba laysku haya somalilan oo marka hore aan dunidu aqoonsanayn nabadgelyadeeda gobolkay ku taalla halis badani jirto in xagga shuruucda isha laga laliyo ama lagu dhaqmi waayo ama laysku ixtiraami waayo waa ka jawaabaya khadar waxa weeyaan horta mudaharaadka markuu habooya xisbiyadu xaq bay looyana sameeyaan laakiin procedure loo maraa jira wasaaradda arrimaha gudaha ama deegaanka markaa lagu samaynayo waa in waraaq loo qoraa waxay ka cabanayaan maali hiblaayo halkaasaa xisbiga soo marayaa waxaasaanu ka cabanaynaa halkaasaanu ku dhaqaaqaynaa halkaasaanu assembeliga aanu isugu ku dhammaysanayna security iyo ciidankii noo keena qaabkaasaa la maraa xisbiyadu waxaa ku leeyahin xarumahooda inay dadka ku shireen hadlaan laakiin ka hor waa inay sii sheegaan marka wixii oo dhan baa ah maaragtay wax walba madaxa lagaga fadhiisanayo oo sharciyaddii aynu dejisinay ayaan la raacayn marka anu waxaan ku talinayaa sharciga wixii wax la qabanayo Waxay keenaysaa- maxay dhib leedahay arrintaa waxay dhib leedahay marka wax lagu dhawaaqo taa imaka maxamed shaaca sheegay mudanabku waxa weeye wixii qabiil baa laga dhigay xisbiyadii qabiil baad arkaysa oo ku taagan oo magacyadii reeraha reer hebel kursigaasaa la siiyey reer hebel baa halkana wa- waxay ku dhisayeen cumberland waa aarin aad u foolxun bari daweyda waa taallaa anigu xisbiyadiisa waxaa nin tol wanaagsan wada doona tolaan buu dhaxlaa war kul- kulmiye ka daaya matel waxaad eegaysaa xisbiyadu maanta doodka ha kelimayna xisbihiisa u dhisayeen oo way ka duwantay tani laakiin waxa weeya in la minimayskareeyo amba la joojiyo habku dhaqanka la dhex gelinayo dimuqraadiya qabiilka Een, Een, waxay keenaysaa reaction xun tan imika eeg nin baa hadda laysku haystaa oo gabadha mushkilada weyni kama taagna waa waa riyaraac dee maanta waa komishineero waa la ansixiyey nin xaq u lahoo ka saari karaa madaxweynehan ka saari karin maxkamadun baa ka saari karta oo loo ashkito oo go-aan gaari karta marka waxa weeya wixii markaa doctor jabahore waxaa leeya reer baa daba joogo xalay waxaa daawanaya buur madow oo dee wuxuu ku hadlay qabaayil eedaynayay haddana la- maaragtay laleeya go-aan reerku u dhayay xumaan bay keenaysaa marka ummaddii shicibka ahaa ee babligii baa la sumaynaya dadkii ehelkaa walaalaha la isku diraya Xuseen baa doonayaan weydiiyo Een, Xil- xuseen haddii iminka een, tusaale ahaan halkana waynu ku soo dhowaanana miyaan la odhan karin waa way way laban laabatay qabyaaladii marka asxaabta loo eega habdhaqanka socda xuseen aan taa hore wax kaga- yar kaga yar noqdo horta banaanbaxa iyo mudaaharaad waxaan dee lagu baaqay xisbigu sameeyey ma ahayn wuxuu ahaa xafiiskiisiibuu dadkiisa ugu yeedhay xafiiskiisa meel loo fasax qaadanayo ma aha waa xafiis rajistarid ah diiwaan gashan inuu ummaddiisa iyo taageerayaashiisa wax ku gaadhsiiyeen oo uu madax bannaan yahay weeye marka horta ta layska hortaaga waa taa kulmiye waynu ogeynoo garoonkii ka soo horreeyey xaruntiisa inta basaas lagu soo guro oo la dhigo oo stage halkaa laga sameeyo platformkii laga hadlaayey ayaa mararka qaarkood weliba laga soo dhaqaaqa halkan annagu waanu dhaqaaqayna maanu odhan mudaaharaad baa la samaynaya maanu odhan xafiiska ha laysugu yimaadaa layn war baa loogu sheegaya marka horta ta layska hortaag Berigaa sharciga ta layska ma qaadan.
hortaag Berigaa kulmiye meema qaadan wax sharcigu qaadan ma jirin xafiiskiisu ugu yeedhay dadka maantana xafiisiisu ugu yeedhanaya berrina waa loogu yeedhan karaa xisbi walba wuu- maxamed shaax, maxay aan kaga ka- duwantay?
ay kaa may dhammayst- maxamed maxay Waxay kaga kaga duwantay duwan- haddaad maalintaaba xisbiga isagoon qaadanin uu mudaharaadii xukuumad jirto oo sharci loo boolis liina joogto maxaa wadani kaga duwanya kulmiye anu kuma odhan kaasina sharci buu ahaa kanna waa sharci kuma lihi waxa Kanaa weeyaan ku jira.
barosharka barasharka uu xisbigu samaynayo ee sharciga ka baxsan hadduu dee sharciga ka baxo sharcigu ka baxay wakhtigeygu wakhtigeygu Maalintaana anigu sharci lagumaba uma- husanba inuu sharci ka baxayo inaanu ka bixin qofku waxaa la ogaada markuu sharciga ka baxo dee markuu farka galo habeenkii baa la xidhxidhayay dadka oo lasii xidhxidhay oo xogayigu ku xidhayay oo ka daba tegay weliba afiyeenkoo la xidhay siga soo eeg baa lagu daray habeenkiiba dhagxaan la dhigay habeenkiiba xafiiska lala sii wareego tigni ka la dhigay marka horta ma sharci daray ku hadleen mise sharci bay ku hadleen ba lama sugin moogtay maxamed qodobkan uu leeyahay shuruudda ku sheegayo waa inaanu ka mid ahayn xisbi iyo urur midnaba siyaasadeed oo kama mid aha buuri maxamed cismaan fadal isagoo risaangareeyey oo miidiihu qoray oo uu xubinnimadii iyo xisbigiiba ka baxay ayaa loo soo magacaabay commission waa la diiday waxa lagu qabtay oo la mari waayey kana madax bannaan yahay taasaa la yidhi taasaa qabanaysa kana madax bannaan yahay maxay u qaban weyday cabdirashiid riyara wasiir buu ahaa golaha dhexe ee kulmiyana wuu ahaa waa kaa hadlaya kulmiyee nulayleh ee aynu fideogiisa aan kaa tusi karo imanka moobailkayga kaa tusi karo isagoo leh kulmiyee nunay leh aan kaa tusi karo meelu kursangareeye lama hayo ilaa imanka golaha dhexe kaarkiisiina waa taa dee lasoo sawire miidaha lasoo dhigay isla sawirkiisa halkan kugu haya marka ninka caynkaasa cidda isku adkaynaysaa horta iyagaa dee horta doorashadiida maxkamadda maxaa ugu taas taas qorayaa taas waa ishu kale maxkamadda lafteeda maxkamadda lafteeda haddii calaamad su'aal saarin ma inoo dhisantahay markaas maxkamadda oo lafteeda laakiin maxkamadda lafteeda ayaa kalsoonideeda kalsoonideeda ummaddu yaa garsoore maantana la magacaabayo berritana la eryayo laakiin wasiirka cadaalad markaad ahayd guddi xuseen soo sidaasun maxkamadduna umay dhisnayn shuruucduna umay dhisnayn sidan wax waliba may ahayn Dastuur- Golo- waa xubnaha ilaa komishinkuna dastuur- goobaha kamay waa kala ilaa imanayn dastuurka la furo oo hay-adaha la kala madax bandheeyo oo hay-ad walba arrinkeeda loo madax bandheeyo oo ay mid walba mustaqilo u shaqaysato eeka daadeer la saxmi maayo la saxmi waaye maayo walaal een, horta gabagabana wey.
xildhibaan- xildhibaanka wuxuuna gaarsiiye waxba ma jiraan qodobka een, ma- Weligeed maalin ma dhaweed maalin dhaweed waxay ku baaqeen shir qaran waad arkaysa shir qaran waxaa loola jeedaa waa reerihii baa loo ayaa ayaa loo jeedaa sagaashan iyo lix sideedii ay baynu ka gudubnay shir beeleed dastuurkan aynu samaysanay qodobka soddon iyo toddobaad wuxuu leeyahay qarankan soo dadka shacabka ee somalilan ilaahay karaamu siiyo wuxuu ku maamuusay qaran waxaa u matelaya golayaasha qaranka ee jira golo kale iyo shir qaran oo kale oo horta dhici karo iman karaa ma jiro waxa weeyaan hay-addii doorashooyinka waa dhaliilay waxa yidhahdeen ma jirto hay-addii sharci dejin jirna wuxuu ku yidhi ma jirto hay-addii garsoorkuna wuxuu yidhi ma jirto maxaa jira haddaba aynu isaga weydiinno waxa weeye halkanay ku cad tahay qodobka saddex iyo tobanaad eh, bay ku cad tahay sababta maanta cabdirashiid xilka looga qaadi karo waa maxay waa isagoo shaqo gala waa maxay waa isaga oo sameeya impartiality iyo partialitysi macnaha wax dee eex sameeya oo musuq maasuq ku kaca markaasay xaq u leeyihiin inay ama inay haa shuruud dee goorma waa markuu Haddaanay shaqeeyo jirin.
waa markuu shaqeeyo haddaanay marka hore jirinna waa marka shaqeeyo waa markuu shaqeeyo haddaanu marka hore buuxin laakiin laakiin waxaan doonayaa maxa xusin iminka wada dhaliishaan tusaale ahaan iminka waxa jira Baarlamaanka ma waxa jiro, ka waxa xukuumadda ka ma jirto.
khaldanaadaan ama waxa ka dhaliil hala yeeshaan laakiin soo waxa Maxkamadda khaldana ma sharciga jirto, inoo ayaan jira intaasun maaha war waxaa inoo jiraa sidaa ha ahaado sixid buu u baahan yahay waxaanay u shaqayn laayeeno murankan u bixi laayo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku hayaysa jeclay taha sidaa ku hayso ayay jeclaa taha ciddii dabadda u baxdana way u muuqataa ma garanaysaa marka waxa weeye waxaa inoo muuqda hay-ado mar walba meel uun wada maraa oo aan isjeegaraynayn oo waxaan muranka dadka u soo saaraya ee makhaayad walba geynaya in lagu murmo Gabagabadii- hay-adihii baa shaqadoodii gudan Cadna, karaya soo gudan anugu laba meelood baan saxaya Haye.
mid waa komishinka doorashada midna waa hay-adaha qaranka ee dhisan ee baarlamaanka labadan xubnood ka nagala joogeera komishinka doorashada waa hay-ad madax bannaan xukuumadda kama tirsana way ka madax bannaantay madax bannaan waa cuddaa dhegayso adeer way ka madax bannaantay tusaale waxaa kuu siya sharcigu wuxuu leeyahay si madax si waxaa ku qoran waa hay-ad madax bannaan sina looma faragelin karo ma garatay aniga markaan komishinka gelayay maxamed xaaji ibraahim cigaal baa ayaa i magacaabay allah u naxariisto allah u naxariisto waxaa markaa maanaan oo axanayn Waay, ninka meesha waa- haddii lixda xubnood markay yimaadaan cid kasta ha keento toddobada xubnood ee la dhaariyo kitaabka ay mareen iyo xilka ay hayaan waa in lagu aaminaa waayo qofku ma aha neef colo lumaya kitaab buu maray iimaan buu leeyahy diin buu leeyahy ka diidaana waan waxanba ma aaminsan marka Waayo, maxaa- waxa weeyaan markaa xilka ay hayaan waa in lagu ilaaliya xisbiyadu wixii gefa iyo xukuumaddiiba madaxweynu mid buu ku leeyahy ma xukuma wuu ka madax bannaay komishigu wuxuu ku leeyahay hadday xadgudbaa guddi baadhiseed inuu magacaabo guddi baadhiseed inuu magacaabo guddigaasi ay soo taladii keenaan marka uu baarlamaanka u gudbiyo baarlamaanka cod u qaado midunbaa isaga looga baahayay security-ga xagga amniga xukuumadda iyo bajad wixii looga baahdo inta kale waa laga madax bannaan yahay waxaa yimid tan xubnaha lagu murmayo dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo haggee loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysa iyagiiba ansixiyey majority xaddaafi weli waa go'aankeenu ka ugu yar baa konton cod helay afar iyo lixdan baana joogay marka guddoomiyaha laga reebay xalkan raaci waxa weeye instituushiyadana samaysanee dalka ka jira waa in la aaminaa oo lagu kalsoonaado ciddii wax diidaysaa hadduurtaa ashkatooto haddaynu idhaahdo madaxweynuhu madaxweyne maaha maxaan ku lehay maxkamaddii maxkamad maaha baarlamaanka wuxuu gaadhay waxa maaha de way are nothing marka kulligaa waxa weeyaan inna waxaan midhiin marka xuseen adoo soo koobaya xal maxaad u aragtaa kelmadda xalka war- war anigu- war anigu- war- anigu xalka waxaan u arkaa xubintaasi Waa- waa xisbiga- xubinta xisbiga weyn.
anigu xal waxaan u arkaa xubintaasi may buuxin shuruuddeedu waxay ku dhisan tahay ansixinteedu waxay ku dhisan tahay warbixin baadila ayay ilaa ima ku dhisantay madaxweyne madaxweynaha oo tusaaleeya oo idhaahdo war sharuuddaa maan ilaalin markii hore maan ilaalin waanay kugu sugan tahay I- istiqaalad bixi istiqaalad bixi meeshuu doona ee kale wasiir ha ka dhigto laguma haysto xilkii kale uu dhiiba ha u dhiibo ma garanaysaa inuu madaxweynuhu fududeeyo halkaas oo hawl yareeyo iyo inuu isaguba resign gareeyo oo qaranka dhibaatada ka dul qaado labaduba labaduba way keeni karayaan maxkamaddan haddii se lagu talagalay lagu talagalay inay dee murankaasi jiidaado oo dhagax irgu gudban uu noqdo oo amba doorashooyinku hays liixaana kusii joog ay noqoto ama kuwii kuugu shubi lahaa ha noqoto ay noqoto dee waa taa taa kumaan darin waay maxamed eh, soo ururiyay.
waayo waan soo ururin waan soo ururinaya xalka xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu oggolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero oo ay muranka ka saaraan inay doorasha inoo qabsoonto xubinta uu ka hadlayo qodobkaa saddex-iyo tobnaad baa sheegaya marka uu shaqo galo way soo dacweyn karaan madaxweynaha guddi u saaraya golaha lagu celinayaa golaha kacqab waxba saasay ku dhammaanaysaa waxaa la idhaahdo maantayto waxaynu u baahanay doorasho inaynu qabsanno waynu ku ceebaysannaa golihii wakiiladu intaa inay fadhiyaan golihii deegaanku intaa fadhiyaan cidda ilaa iyo iminka saddexdii sannadood ee ugu dambaysay hor fadhidaana waa xisbigan waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsantihiin xalka bixi, aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaa barnaamijkan falanqaynta jimcuhu idinka imanayay dhegaystayaal maanta magaalada hargeysa waxaa barnaamijka martidigu ahaa xuseen axmed caydiid mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani ahna xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada maxamed jaamac axmed waa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada waxaa sidoo kale barnaamijka martidigu ahaa oo ka qaybgelayey guddoomiyihii komishinkii ugu horreeyey ee somalilan ay yeelato ee doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji cumar dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa wakhtigiinna dhegaystayaal barnaamijka inta ayaan ku soo gebagabaynayaa waa khadar maxamed cakulle oo barnaamijka soo saaray isku soo duway idinla socodsiinaya oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ee soomaaliya oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ay dhowaanta saameeyeen fatahaado ayaa walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen in ay ku soo wajahan tahay magaaladaasi kadib markii biyihii fatahaadda ceelashii laga cabi jiray ee magaalada muqdisho iyo musqulihiiba ay isku darsoomeen taasi oo khatar ku ah caafimaadka magaalada cabdikariim daahir guure oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda m s f ayaa waryaheena khadar maxamuud xareed uga warramay walaacooda
dhibaatooyinka ugu eh, muhiimsan oo hadda laga cabsi qabo eh, haddii daadadkii xilligoodii hadda ay gebageba tahay waxaa weeye xanuunada yimaada xilliyada daadadku ay dhacaan ka bacdi sida xanuunada biyaha la yimaada oo ay ka mid tahay malaariyadu oo xanuunada ay ka mid yihiin shubanka eh, u badan weliba caruurta iyo waxyaabahaas oo ka dhalan kara waxyaabaha ay keenaan nadaafad daradu markii ay dhacdo hal qodob oo aan jeclaan lahaa inaan si fiican u taabto oo waxyaabaha laga walaacsan yahay ah waxaa ka mid a in biyihii daadadka ama biyihii roobabku ay xiriir la sameeyeen masuqulihii iyo sii wejiyadii magaaladu ay lahayd oo ay isku darmadeen isla mar ahaantaana laga baqayo in ay eh, natiijada ka dhalataa noqoto xanuuno kala duwan ama tirada dadka xanuunsan oo aad u sara kacda oo ka badata midda dadku hadda ay arkayaan marka idinka een, ma jiraan wax tallaabo ah oo arrintaasi ama ka hortag ah oo aad qaadeen arrinta hadda ka jirta beledweyne waa arrin eh, ku timid si deg deg ah annagu qaybtii hore oo aan sheegnay maahane qaybta labaad oo hadda socotaa waa in dadkii magaalada way ka baxeen oo waa ka maqan yihiin in goobaha ay dadku u baxeen oo taag ah oo meelaha qallalan oo ay ka samaysteen xerooyinka yaryarka iyo bulsho bulshada ay ka sameeyeen in halkaa caafimaadkii loogu geeyo oo halkaa maaragtay ay ku helaan agabkii ama adeegii caafimaad intii annaga karaankayaga markaas aana siin karnay laakiin waxaa soo socda in dadku ay magaalada ku noqon doonaan waana meesha isbitaalku muhiim ka noqon doono dadka beledweyn si ay uga dhowrsadaan khatartan caafimaad ee ay msf sheegtay inay kusoo wajahan tahay maxay samayn karaan taladiina maxay tahay ma aha in aan xaqiijinayno inay eh, boqolkiiba boqol soo wajahnaan karto taasi waa wax xag alla ku xiran laakiin markii dhinaca caafimaadka laga fiiriyo oo diyaargarow baa mar walba loo baahanayaa ah in laga diyaargaroobo waxyaabaha ay keeni karaan eh, masiibooyinka noocan oo kale u dhaca marka dadku dabcan waa dad bannaanka yaala hadda waxyaabahaanu u samaynay ama hay-ado badan oo kalena ay samaynayaan waxaa ka mid ah musqulo siday nadaafaddii wax uga taraan biyo dhaamin oo kalea ka mid ah si ay dadkii ayan ugu dhicinin inay shuban iyo ka qaadaan xanuunno kale biyaha wasakda markii la cabo marka dadku inay ka dadaalaan oo biyaha ay cabayaan inay nadiif yihiin iska hubiyaan ama iska karkariyaan musqulo in la isticmaalo in nadaafadda la hagaajiyo waa waxyaabaha ugu horreeya oo dadku ay u baahan yihiin inay iyagu leebelkooda ku qabtaan
waa hagaag khadar maxamuud xareed aan intaasi kaga gudubno iyo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada nairobi weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington magaalada hargeysa waxaa ku yaalo maqaayado aada u mashquul badan oo shaaha laga cabo oo dhallinyarada iyo odayaashuba ay u soo shaah tagaan galbihii haddaba afar labaatankii saace lasoo dhaafay sida ay sheegeen qaar ka mid ah milkiilayaasha iyo shaqaalaha maqaayadahaasi ayaa suuqyadoodii aysan wanaagsaneen oo hoosu dhacu ku yimid wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle oo haddaba maqaayadahaasi laga shaaheeyey tagay ayaa warbixintaa nooga soo diray
waxaan iminka joogaa mid ka mida maqaaxyaha ugu waaweyn ee magaalada hargeysa inta badan waxaa laga cabaa shaah laakiin dadku waxay soo doontaan shaah caano xolaad leh laakiin waxaa muuqata maanta shaaha la shubayo ma aha caano laakiin waa shaah bigaysa ama shaah madow oon caana lahayn qaar ka mida dhallinyarada ka shaqaynaysa heraddan waxay ku taallaa farays magaalaha ama bartanka magaalada magacaaga marka hore cabdirasaaq maxamed xasan bare waa cabdirasaaq maqaaxidan magaceed tulcad baa leedha walaa maqaaxidan intay jirtay maqaaxidan muddo dheer ilaa dhowr iyo sagaashanka waa ahayd meesha isbedbedel adugu waa tahay dadku shaaha casarkii iyo gelinka horeba aad baa loo fadhiistaayoo ma ma kala kacaan kuraase lama kala helo maxaa maxay dadku ku jeclaadaan shaahiina dadku waxay ku jeclaadeen caanaha geela iyo shaaha baraadka iyo ca- een- een nadaafadoo aanu aad u habaynay wax no- waxyaabayaa noocaasii soo raaca laakiin maanta waxaan arkayaa dadka halkan shaha ku cabbeeya iyo shaha shubaysaanba maaha caanole waa shaha bigaysa maxaa dhacay waxaa dhacay roobabka oo mihigaanka oo hareeraha magaalada ay caano kusoo geli jireen oo aad uga daayay sifahaasaa baneeyeen maanta magaalada bigas noqoto marka caani baan iman miya caani baan iman caani ma iman maanta waa gartay Aa.
marka waxay baabuurtii sidee baa baabuurtii baa la leeyahay dhexday caani la galeen oo biyay soo mari kari waayeen marka sidaasay bigayska sababtay marka waa roobkii xalidaayey waa roobkii xalatay ilaa shalayta gelinkii dambe daayay waa gartay Aa, markaa saasay imisaa subaxii furtaan dee subaxii salaada subax uun marka iyo ku dhowow imisaa rawaxdaan waxaan rawaxnaa ilaa toddobada sideedda intaa udhexaysa intee shaqaale waa intee laga shaqeeya maqaaxida shaqaaluhu shan lix intaasaan u dhexayna
marka een, markaa caani la waaye daadka uu muxuuha ama ay dhiiriga galaan baabuurta caanaha sidee shaaha bigayska miyaanu ka dalab yenayneen intii caanaha soo doonan jirtay wallaahi waa la dareemi karaa dee hoos dhaca ku iman kara laakiin isaga laftarkiisa waanu yar habaynaa oo xawaashi waanu yar habaynaa laakiin dadku caanahay aad u daneeya caanaha geela baraadka aad u jeceliin Ee, dadka laftigooda een, maqaaxida ee shaaha ka caba ee galabtaan ku soo maray waxaa ka mid ah een, magacaaga marka hore cabdilaahi khiraac waalig oo ku magac dheer gacal Een, gacal inta badan maqaaxidan waa timaadaa runtii waa run oo baalkaa shaaha baraadkaabana aad u jeclahay Een, waxaan runtii muddo aad u dheerin waa nimaneeyey waanan jeclay runtii cabidiista laakiin maanta waxaa dhacday in roobabkii daayey xalayto ilaa saaka in ay xireen gaadiidkii keeni jira caanaha taasuna ay keentay in magaranaysaa shaahii dee isticmaalkiisa uu yaraaday waayo dadka inta badan shaaha waxay u isticmaalaan caanaha geela Mhm.
ama loodaba Mhm.
labadaba waa gartay ilaa imse imse gacalo maqaaxidan
Een, run ahaantii muddo dheer waan la bilaabaa laga yaabaa koob iyo sagaashankii ilaa iyo maanta waad soo dooday inta badan waan isticmaalayay waxaanu ahaa Een, run ahaantii marka loo eego xagga nadaafadda oo kale waa boqol kiiba boqol maadaama dad aad u fara badan ay imanayaan marka xagga nadaafadda wax loohan karaa boqol kiiba boqol waa sababaha ay dadku ugu badan yihiin una imanayaan maad cabin baan u malaynayaa maanta markaad aragtay shaahiyo bigaysa absolutely ha maanta waayo waxaan rajeynayey een, inaan cabo cadays laakiin markan saawin waxa lagu bilaabay bigas miyaad u baahanta maya baan idhi deetana taasi waxay keentay dee kolley een, alxamdulilah roobka dee waa nimco Een, laakiin dee kolley dad badan oo shaaha isticmaali jiray iyaga laftooda waxaad moodaa Hoos buu- dhinac marka laga deficit inay ku jiraan waayo Hoos dee u dhac dhaqaale.
absolutely magacaaga adigu magacaygu khadar waa siciid axmed ismaaciil oo ku magac dheer siciidango siciid adiguna maqaaxidaad fadhiday qolyaha shaaha usoo doontaa tayaan filaya ha Waa gartay.
waan usoo doonta inta badan aan ka cabaayo dee shaaha baraad ka fiican ee runtii ka qiimo badan kan dee lagu sameeyo ee, ishiinada ee Mhm.
kafitiinada sameeya Mhm.
kana ka qiimo badan oo xataa xaraaradda markay noqoto oo shaaha kusoo qabanaya usoo xaraaradoonayso marka inta badan waan ka cabaayo dee shaah fiican weeyaan caana geelinaha lagu darayo oo si fiican u shiilanoo nadaafadoodu wanaagsantayo marka waxaan malinaya adna sidii gacaloo kale maad cabin baan u malinaya saaka Een, khadar anigu saaka rig- dadka ugu horreeyey mid baan hayo dee in yaroo caano oo sii yaalay Waxa- inta calan isaga kusoo gaadhay oo weliba aa intii dambe uu bigeys buu ahaa marka wallaahi kaa laftiisu dee ca- caano badan muu lahayn waa dareemaysay in wax weeyaan caanihii ay goan yihiin khadar maxamed cakule v o e hargeysa
waa tahay shaahaasi cadayska ah waa filayaa in dadkaas uu usoo noqon doono haatanna bal dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa codkaasi aad dhegihiina ku maqlaysaan waa taar iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
Kaba adumba iku dhega nuglaayo adi soo dhaweeyo markaba adumba iku dhega nuglaayo adi soo dhaweeyo dhaawacii horeen qabaye waxa tahay dhakhtaaradii muddo iga dhayayso wadi dhiirgelise dhaawacii horeen qabaye waxa tahay dhakhtaaradii muddo iga dhayayso wadi dhiirgelise haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye u sidaa ma dheeliyo uma seexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye ku sidaa ma dheeliyo uma seexda dhinaco ilaahay dhankaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siiwiyo mid horane hakaa dhiibo ilaahay dhankaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siiwiyo mid horane hakaa dhiibo
lafoole iyo heeskaasi taar ayaan idaacaddii habeenimo kusoo gebagabaynaynaa ibraahim xasan daandurey anigoo ah sahre cabdi axmed iyo dhammaan shaqaalaha v o edaba waxaan idin leenahay nabadgelyo
dahabka qiimiga wax dheero cadadheeman iyo luul iyo dhagaxa dahabka qiimiga wax dheero